Ridwaan Axmed oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne ayaa la timid xirfad ay ku maarayso nolosha qoyskeeda taasoo ah samaynta alaabaha farshaxanka kuwaasoo laga sameeyo dun. Waxyaabaha ay samayso waxaa ka mid ah funaanadaha, boorsooyinka iyo koofiyadaha kuwaasoo ay ka samayso dun dhowr nooc ah. Ridwaan Axmed ayaa raadiyo Beerulo uga warantay waxyaabaha ay samayso iyo halka ay u iibgeysay iyadoo sheegtay inay bari doonto haween kale.
waxaan ahay milkiilaha xarunta kurshiid college sameynta een, farshaxanka sida waxyaabaha een, dunta laga sameeyo sida boorsooyinka koofiyadaha funaanadaha iyo wixii lamid ah oo soo hoos galo sidoo kale waxaa la furay een, sanadkan kada ku jirno bishan sebtembar todobadeeda sidoo kale waxaan soo saarnaa ama soo saaraynaa ama diyaar u nahayba inaan soo saarno arday een, wax soo saarto wax sameyso wax barato sidoo kale waxyaabaha soo saarna waxaa loo iibgeeyaa magaalada een, suuqyadeeda waaweyn Een, hirgelinta xarunteenana waxay inoo noqotay ama ani ahaan ii noqotayba fursad ay ku heli karaan ardayda u baahan farsamada gacanta inay ku bartaan ama kaga maarmaan ama ku shaqaystaan inay yacni dalka ka baxaan ama tahriib iyo waxyaabo lamida ku fikiraan sidoo kalena shaqadan waa ku faraxsanahay iyo in aan isku soo kordhino waxyaabo cusub tahay dhalinyarada ama gabdhaha sida xirfadan hadda waxaa loogu talagalay een, gabdhaha oo waa farshaxan gacanta ah in aan soo saarno arday markaas wax soo saari karto wax sameyn karto kuna iloobi karta fikrada kaga imaan karo dhankaas iyo shaqo la-aanta iyo wixii lamidka iyo tahriibkii dalka baxa sidoo kale waa kaasa marka bulshada intii maxaan ku yirahdaa barashadeeda rabtana waa soo dhaweynayaa Markii laga soo tago shaqada ay nolosheeda ku maarayso waxa kale oo ay dadaal ku bixisaa sida ay u bari lahayd haween kale si ay biri ugu shaqaystaan.